qaar ka mid ah golaha wasiirada puntland maamulka gobolka nugaal iyo kan degmada garowe ayaa si wadajira u daafuray ololaha nadaafadda garowe ololahan ayaa waxaa ka qayb qaatay bulshada magaalada mas-uuliyiinta shirkadaha nadaafadda isgaarsiinta gudoomiyaha degmada garowe xogayaha dowladda hoose ee degmada garowe iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha degmada garowe mudane cabduqaadir maxamed maxamuud ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed isagoo ugu baaqay bulshada in ay markaasi ka qayb qaataan
runtii maanta waxaanu bilaabatay shaqo muhiim ah waana markii saddexaad intaan caasimadda aan joogay laba sano iyo bilo laba sano iyo maalmo gudahood aan ku qabannay saddex jeer runtii caasimaddu la mid maaha magaalooyin kale waa magaalo weyn waa magaalo ka dad badan kana saxmad badan kana qashi badan magaalooyin kale mar walba waxay u baahan tahay in layska kaashado waxay u baahan tahay in la wada shaqeeyo waxay u baahan tahay in bilicda caasimadda si gaara loo ilaaliyo iyo si guudba maxaa yeele waa muraayaddii dalka waa muraayaddii puntland waa caasimaddii oo hooyadii waddanka waa meeshii laysugu wada yimi waxaa la rabaa in la dareemo meel walba oo la joogaba qofku inuu iska xil saaro nadaafadda caasimadda iyo bilicdeeda gudoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir ayaa bogaadiyey maamulka degmada garowe dadaalka ay wadaan
gudoomiyaha degmada iyo tiimkiisa aad iyo aad baa ugu mahad celinaynaa degmada gobolka nugaal shaqada ballaaran ay soo qabatay horeyna ay uu soo qabatay haddana ay ku guda jirto ilaahay baana ka abaalmarinaya annaguna waa garab taagannahay habeeniyo maalinna waa garab soconaynaa meel allaala meeshii shaqo laga qabtana waa taagnaanaynaa shaqadaasna waxbaanu ku leennahay ololaha nadaafadda garowe ayaa ujeedkiisu ahaa kor u qaadista bilicda caasimadda puntland ee garowe iyo in laga hortago cudurrada ka dhalan kara nadaafadarrada